barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo idin kaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a da ood ka dhagaysanaysaan mawjadaha sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitriban efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan waa salaasa bisha disembar waa sagaal iyo labaatan sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinkugu hayno idaacadda duhurnimona waxaa ka mida tahriibku wuxuu farabaas faraba-an ku hayaa dhallinyarada soomaalida waxaana ay fariin u dirayaan siyaasiyiinta oo ay leeyihiin qayb ayaad ka tihiin tahriibka
dagaal baa hadda dhacaya lee hebel reebel baa isqabsadaa la leeyahay daqiiqadaa la dagaalamayaa waxeenni baa la kala tuurayaa hadda waan abuurnaa mar labaad abuur maalin walba ma abuur baan ku jiri karnaa taariib haddaan helaya waan taariibi lahaa saddex jeer baan taariib ka soo laabay wallaahi haddaan lacag helo oo magafa lacagaa iska sii haya waan taariibi lahaa waayo meelaan joogo ma wala dagaal baabaan ka dhammaanay waddanka hase ahaatee dhallinyarada hal abuurka ah ayaa asxaabtooda kula dardaarmaya
adoo hadli kara dharaar habeen ha ka dhigan gartaa ha hoos dhigan faraqa ruux ku faana ha dhow sidaa cisada ku hagoog hannaan adkaysiga hawl ka dhigo nolosha haladay ku sow dhinacii heesaha ayaan iyana barnaamijka ka marnayd maantana waxaan idiin haynaa
dhimcayaasiin codkeeda waxaynu maqli doonnaa sidoo kale bal b k wuxuu ugu jeebo sheekooyinkaas iyo barnaamijka sayniska iyo teknolojiyadda iyo qaybo kaleba waxaad kaga bogan kartaan inta uu socdo barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
booliiska dalka biljimka ayaa waxa ay xireen laba qof oo looga shakisan yahay inay qorsheynayeen weeraro ay ka geystaan magaalada caasimadda dalkaasi oo ay brasli sanadka cusub xilliga loogu jiro dabaaldegiisa habeenada nagu soo aadan waxaana booliisku ay qabteen labadan qof habeenkii xalay ahaa iyagoo ku sugnaa mid ka mida gobollada aanan sidaasi uga fogeen magaaladaasi caasimadda kadib markii ay ka sameeyeen howlgallo gobollo lagu kala magacaabo falamish berenebet iyo sidoo kale deegaana ku dhowdhow booliisku waxaa sidoo kale ay heleen agab milatariyo isugu jiray dhar iyo kombyutaro milatari hase yeeshee waxa ay sheegeen in agabkaasi loo aqoonsaday inay yihiin aalado milatarigu ay isticmaalaan aysan ku jirin hub iyo sidoo kale dharka milatariga ururka u dhaqdhaqaaqa difaaca saxafiyiinta caalamka ee c b j ayaa soo saaray warbixin sanadeedkiisii wuxuuna sheegay in sanadkan sii dhammaanaya ee labada kun iyo shan iyo tobanka dunida lagu dilay ilaa sagaal iyo lixdan saxafi halka xabsiga la dhigay ilaa boqol iyo sagaal iyo sagaashan wariye ururka c b j ayaa sheegay in dalalka ugu badan ee saxafiyiinta lagu dilay sanadkan u ahaa syriya halkaas oo la diiwaan geliyey in la dilay ilaa saddex iyo toban wariye faransiiska baraasiil yeman koonfurta suudaan iyo ciraaq ayaa kaalmaha ku xiga galay dalka soomaaliya ayaa ururku sheegay in sanadkan uu galay kaalinta sagaalaad marka laga hadlayo wadamada lagu laayay saxafiyiinta waxaana ururka uu sheegay in sanadkan soomaaliya lagu dilay saddex wariye
subax wanaagsan xaggiina waa duhure duhur wanaagsan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda sannadahan waxaa sare u kacay dhallinyarada tahriibaysa keli kuma aha ee waxa ay la wadaagaan dhigooda ku nool waddamada caalamka tusaale ahaan sanadkan oo keliya waxaa qaaradda yurub gaaray tiro kor u dhaafaysa hal milyan oo ruux oo muhaajiriina taasi waxa ay sawir ka bixinaysaa heerka uu marayo tahriibka ugu horreyntii maxamed biixi waxa uu ka mid yahay dhallinyarada uu la kulmay wariyaha v o eda ee magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq runtii markaad aragto ma jirto maamul xooga saaraya ama yani efatiskiisa ku bixinayo bal in maanta dhallinyarada nolol loo jiheeyo marka taa awgeed ayuu qofkii dhallinyarada ah ku fikiraya bal maanta meeshaan meel ka wanaagsan tag haddii ay jiri lahayd mashaariic horumarineed oo lagu horumarin lahay dhallinyarada waxaan aaminsanaan lahay dalkeena qaniya nagu filan laakiinse cidna tusayso ama dhallinyarada cid tusayso ma jirto tusaale ahaan haddaan kaaga soo qaado somalilan intay jirto waad aragtay dhallinyaradoodu waxay doorbideen inay taariib galaan puntland kaba soo qaad galmudug warkeedaba iska baadaa taariibka aniga wax wanaagsan baan u arkaa waayo waxaa weeye dhallinyaradii rafaad qarax tashiilin marshuuc baa loo sheegayaa meeluu ka shaqayna aan la aqoonin habeenoo mada cunugaagsiu kugu jawaaweynaysaa balaayo wadata ma taqaanid ilmihii iyagoo jaamacad dhameeyey oo aqoon leh oo waddankooda jooga bay waxay ka shaqaystaan aysa heleen madi reer baadiyaan waxba aqoon lahayn oo aabihiis qaqabliyaha shaqada asagoo ka shaqayn lahaa la geynayaa inay marka taariibaan dan baa ku qasabtay madil iyo iyo rafaad baa rafaad kuu dhaama rafaadkaas duu ka baxo shaquu helaya nolol fiican buu ku noolaanaya waa meel bili-aadnimada laga aqoonsan yahay tan bili-aadnimo xataa kuma haysto daahire ibraahin oo dhowr jeer ku hungooday tahriib ayaa mar kale ku haminaysa in safar badda ah ay ku laabato ha yeeshee dhibaatada tahriib waruguma seegana anigu tahriibka si aad weyn baan u aaminsanahay inay dhallinyarada gaalkacyo tahriibaan waayo wadankan shaqo way ooli lahayd laakiin qabyaalad iyo qabqablayaal baa haysta dhallinyaradu aqoon bay leeyihiin inay iska tahriibaanna dee waa waajib xaq waayo aqoontooda waxay ku shaqaystaan ma ay helayaan meelay ka shaqaystaan ma helayaan annaga laftirkeenna mustaqbalkeenna bayna seejiyeen shaqo meel kama haysano haddaan shaqo abuurano meel oon bacdla yar ka furano ama yaanyar yar furano ama kabar dhiganno dagaal baa hadda dhacaya le hebel hebel baa isqabsadaa la leeyahay daqiiqadaa la dagaalamayaa waxeenni baa la kala tuurayaa hadda waan abuurnaa mar labaad abuur maalin walbama abuur baan ku jiri karnaa taariib haddaan helay waan taariibi lahaa saddex jeer baan taariib ka soo laabay wallaahi haddaan lacag helo oo magafa lacaga iska sii hayo waan taariibi lahaa waayo meelaan joogo ma wala dagaal baaban ka dhammaanay wadanka maalin walba madaxweyneha la doortaa mid baa la dejiyaa mid baa la dooranhayaa dee doorasho iyo dajis iyo xabad iyo dagaal iyo jawi aan ku jirnaba maba fahansiisanim haddaba qalqal baabaa nagu jira dhallinyarada qaar ayaa qaba tahriibka inuu yahay khatar qofka uu u bareeray hase ahaatee socdaalka dhulka iyo badda leh ee loo maro sidii mar uun lagu gaari lahaa dalalka iyo yurub iyo ameerika ayaa waxay u arkaan dhibaato ku dhacday dhallinyarada waxaase ay qabaan in shaqo iyo nolol wanaagsan ay ka helayaan dalkooda yunis maxamed shaarre tahriibka sidii soomaalidu ay og tahay waa waxyaalo badan oo xun baa ka buuxa waxay oga buuxaan wax waaye qofkii walaalkaayoo kaa tegey nolol iyo geeri aada meel ku ogeen baddana nafsadiisii ku halligaya baddana jihaad iyo meelaha wax ka cunta adoo waayo dhinaca kale ka helaya in lagu tilaabaa kitaabka ilaahay u qabaa wixii ka sukeeyana waa cadaab wax lagu mutaa haddii lagu galo walaalahay daayartaa waxaan u sheegahayaa waddankeennabaa hodana ina maantay caddaan la sii aado lagu halaagsado wax danan kuma jiraan wallaahi run ahaantii niyahow waad isheedaa xarigad inuu dhexdii igu xidhan yahay waxaan ka shaqaynayaa xirfadda uh, korontada tahriibkana run ahaantii waa aad ba waa ayaan dararkaasaan leeyahay tahriibkii waa aad aad bay u farxun tahay waxaan leeyahay dhallinyarada waddankiina inii baahan waxqabad baa laydinkaga baahan yahay dhalintii waddankaad tihiin waxaa loo baahan yahay jiilka hadda raggan madaxda haya waa rag waa dhiman karaa inaa idinkii aa wax barataan wax soo saartaan aa waddanka aad horumar gaarsisaana loo baahan yahay ee inaad badaa ku dadataan looma baahna xaliime maxamed waa hooyo waxa ay ka warramaysaa walwalka waalidiinta ka haysta tahriibka caruurtooda iyo dhibaatada ka sokaysa halka dhallinyaradu u socdaaleen caruurta tahriibaysa waxaan dhihi lahaa ilmaha yararka oo tahriibhaya inayna tahriibin oo waddankooda iska joogaan ilaahay baa nabad keenaya waxaa laga yaabaa cunugaagii inuu magafo qabsado itaal aa kusoo furatan ayna lahayn meeshaasna cunugii kaa joogo habartii odag markii loo soo sheegay dhib ay tahay iyo rafaad marka waxaan dhihi lahaa ilaahay nabad hana siiyo waddankeenna ilaahay nabad ha nooga dhigo ilmaha soomaaliyeed wiilasha dhallinyarada iyo gabdhaha oo tahriibhaya inay tahriibka ka tanasuulaan waxa waaye waa la iska heli doonaa dhibaatada waa laga bixi doonaa rafaadka waa laga bixi doonaa hay-ada caalami iyo kuwo maxalli ah ayaa in badan waday wacyigelin ku aadan sidii dhallinyarada soomaaliyeed maankooda looga saari lahaa safarka dhibkiisa leh balse weli ma muuqato in wax badan ay iska bedeleen hindisihii dhallinyarada ee tahriibka sayidab cismaan xasan waa madaxa n j o-ga weys waxay iiga warantay in muddo ah inay wadeen dadaal dhallinyarada shaqa abuur loogu samaynayo looga wacyigelinayo socdaalka dhibka badan iskuullo badan baa hadda la furay gabdhaha waxaan leeyahay shaqa abuur baan u sameynay xirfadahooda inay gacantooda ku shaqaystaan cabdiwaaxid macalin isaaq barnaamijka dhallinyarada maantay v o a gaalkacyo waan gartay aad buu mahadsan yahay wariyaha v o e gaalkacyo sahrey waxyaaba badan buu ka sheekeeyey cabdiwaaxid gaar ahaan waayo kala duwan oo dhallinyarada iyo tahriibka soo food saaraya haddaba dhinaca bowram oo kale waxaa jira dhallinyaro hal abuura oo iyagu waxay leeyihiin dhalinyarada laftigooda ha ha la yimaadeen niyadjabka ha iska daayeen oo iyaga qudhooda wax badan qabsan kara waa tahay waa sidaasi gabadhu ka wareysanaya galkacyo ayaa waxa ay tiri waa in le- loo helaa dhalinyarada mashruuc ay ku mashquulaan halkii ay maaragtay eh, qurbaha iyo inay tahriibaan oo keliya ay biisi ku ahaan lahayn haddii kale waxay tiri haddaan waxbaba la heeninba anigaasaa tahriibaya magafa xataa aadayo haa gabadhi ka horreysan waxay tidhi dee dhaqaale siyaasiyiintan dagaalada wada Mhm.
ha joojiyeen marka waxay muujinaysaa uun niyadjabka dhalinyaradii haysta iyo qalalaasaha iyo jahwareerka ay mararka qaarkood qaar kaloo badanna way shaqaystaan oo waxa laga yaaba nolol wanaagsan oo inay dalka la qabsadeen Waa marka sidaas.
ka sokow shaqola'aanta iyo duruufaha kale ee dhalinyaradan ay ka sheekeeyeen waxa iyana jirtaa niyadjab wariyaha v o a magaalada boorama haashim good ayaa la kulmay cabdiqani maxamed xuseen oo ku magac dheer cabdiqani mandela oo ah wiil da'yar oo hal abuura islamarkaana dhiirigeliya dhalinyarada
cabdiqani waa hal abuur daayar oo maansooyin fara badan tiriyey kusoo bandhiga suugaantiisa magaalooyinka somalilan ee ay ka mid tahay burco ee ay ka mid tahay hargeysa sida uu ii sheegay Ee, cabdiqani kusoo dhawow barnaamijkayga maanse haladayg la yidhaahdo waxay maansadaasi ka hadlaysaa qofka dhallinyarada abay la hadlaysaa ama qof kastoo ibnu aadama oo nolosha raba inuu bedelo uu rabo nolosha inuu wax ku soo biiriyo uu nolosha rabo inuu noloshiisa nolosha uu isagu doonayo inuu ka dhigto maansada ha- haashi sheekh cumar goodow maansada hala adayg ee dhegeystayaashanahan u mariye een, een, een, waxay ka hadlaysaa shakhsiyadda qofka bini'aadanka Een, waxay leedahay way tilmaamaysaa miya haa nolosha wax ka bedel bay ku leedahay adigaa wax noqon kara adigaa isbedeli kara wax badan bay u sheegaysaa marka waxay qofkii u tahay in- aalado badan iyo instrument tools badan oo nolosha wax ka bedeli kara ay u sheegaysaa inay dhiirigelin u tahay uu shaqaysto oo uu wax yacni- noqon karo wax noqon karo yes soo daa Een, waxay leedahay nolosha hal aday ka noqo kalsoonida hoy ka dhigo hankiyo yoolkiyo rajada ku goob himilada gobnimo ku gaadh hiigsiga dadnimo ku hana garashada qofnimo hanaan ilbaxnimo ku karay hanaan ilbaxnimo ku koray ku qaba howlaha bulshada garwaaqsa naftoo halbaro guddoonsoo hibada fahan ka muuqa halkaad jeclayd nolosha ha dhexgeyn cabsida ha beran baqdintoo ha lumin adoo heli kara cisada ha noqon hebelkii isdhigay bannaankii hawd cidlaa hebelka noqon lagu hirtee bandhiga hindisaha ku weyn dejiye qofka hoos u dhiga tartamo marka hawshu taal hadalka ka yaqaan runtoo hadalka ka yaqaan runtoo kismadu ay halbeeg u tahay habsami kula nool shacbiga xaqiijiye hadafka iyo hiyiga hiyiga lahashada ku weyn adoo qaban karan haddadan hawl iyo rabitaan libdhala hadhow iyo beriha odhan ka daa hagrashada caqliga kasmada ma kartuun ha odhan ma gaadha halkaa ha qorin ha yeelin qofkii ku yidhi hal iyo lama kara isbeddel rumee hadafyada ku tara dhabee hindisaha qorshaha dhammee himilada naflaha ha seexan adoo lib raba hubaal garashada qofnimo ku noqo hirashada qof dhala hankana caadifad ha berin hinaasaha ha iska bedin ka door mid haldoornimada cayd iyo hadallada qof yidhi ka dooro halyeynimada halkii buu taagan yahay hasaawaha ha u raxlayn hirgeli raygaaga togan hubsiimada xeer la dhigo tixgeli aragtida habboon tusaalaha heer ku gaadh hasaasuhu yuu ku degin halmaan- halmaanka labaynka daa ha sheegin hal shaarka dila hugiyo sharaftana ha simin adoo hadli kara dharaar habeen ha ka dhigan gartaa ha hoos dhigan faraqa ruux ku faana ha dhow sidaa cisada ku hagoog hanaan adkaysiga hawl ka dhigo nolosha haladay ku soor qof yow hana qaatis qaad hufnaan la dhex imo bulshada shacbiga ka dhex noqo hayaan bulshada hagayoo wax taraa hilaadii hadhow dhacdada harkiyo kala saar wakhtiga hiirtiyo kala garaac dada adoo hadli kara dharaar habeen ha u dhigan kartaa nolosha haladay ka noqo hayntiyo maalkiyo hantida qof hooda yaqaan ka raac hodada qof xamdiye ahow nolosha haladay ka baro hadduu kunku yidhi hacoo ka raac qofku yidhi haldoor cabdiqani maxamed xuseen cabdiqani mandela oo inoo soo bandhigayey suugaantiisa ku saabsan dhiirigelinta dhallinyarada ee dhinaca nolosha haashim sheekh cumar good v o a borama waa tahay Ah, nolosha hal adeeg ku sor ayuu yiri marka waxaanba ka helayba intaas yaree tuducda ku jirta gabaygaasi een mandela marka wax badan buu ka sheego oo dhallinyaradu leeyahay iyo dadka kaleba cid walba way anfacaysaa wuxuu leeyahay adigoo adigu wax samayn kara Mhm.
cid kale haddaba fadhiisan waa tahay heeskii aan horay dadka ugu qadinnay haatana bal hanala hanala bogtaan waa codadkii baxsanaa nimco yaasiin iyo maxamed bike iyo heeskii dardaaran
hadda haadid debada u baxaysid ilana mudda durugsan mahe beray ina soo dafurane dardaara yar ha ku fargo hadda haadi debada u baxay sidi bilana mudda durugsan mahe beray ina soo dafurani dardaaran yar aan ku faro dadaalka jacaylka iyo xusuustaydun hadayni hadaynin hadaynin hadaynin hadaynin dadalka jacaylka iyo xusuustaydun hadayni hadaynin hadaynin hadaynin hadaynin ugu toobiya qoraxdu dalaalimo dadka aabiyo hooyo hadayn hakaaga dhigo dawgu toobiya qoraxdu dalaalimo dadka aabiyo hooyo dayn hakaaga dhigo
haddaan haddaan duuloon dhaqaaqo oo aan dal shisheeyaado intaan maqanahay nimcooy dardaaraya aan ku faro haddaan haddaan duuloon dhaqaaqo oo aan dal shisheeyaado intaan maqanahay nimcooy dardaran yar aan ku faro
haddaan duuloon dhaqaaqo hee intaan
macnaha wuxuu ka hadlayaa labadooda isu jawaabayaanoo dardaaran Mhm.
hees talantaaliyay leeyihiin intaan maqna wuu leeyahay nimcoy dardaaran yar aan ku siiyo ha waa sidaas iyo dardaaranadaasi intaasi haddaan kaga gudubno cododkaasi baxsan ee dardaaran heeskaasi ah ee nimco yaasiin iyo maxamed bike maxaa noo xiga ismaaciil waxaad moodaa heestanna inay waayihii hore ee ka horreeyay ay ku yar xidhan tahay oo markii Mhm.
horena tahriib laga hadlayay safaro Mhm. haa waxaan isiriba dardaarankan iyo maxay tahay een, dhuubkan laysu sii xiraayo laleeyahay intaan maqnahay waa inaad sidaas sii ahaataa waan gartay haatanna dhinacii sayniska iyo tiknolojiyadda oo toddobaadkan aan kusoo qaadan doono qodobo ay ka mid yihiin jaamacadda michigan ee dalkan maraykanka oo soo bandhigtay barnaamij cusub oo lagu ogaan karo beenta dadka sheegaya waaba arrin cajiiba qodobadaas iyo kuwo kale ayaad kaga bogan doontaan xuseen barre aadan ayaa inala socodsiinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubintii sayniska iyo tiknolojiyadda ee barnaamijka dhallinyarada maanta aynu ku horraynay khubaro ka tirsan jaamacadda michigan ee dalkan maraykanka ayaa soo bandhigay barnaamij cusub oo ay diraasad ku sameeyeen kaasi oo lagu ogaan karo qofku inuu been sheegayo iyo in kale khubaradan ayaa adeegsaday boqol iyo labaatan muuqaal oo dacwadaha maxkamaduhu qaadaan laga soo duubay si ay barnaamijkan u dhaqangeliyaan barnaamijkan ayaa u fiirsanaya dhaqdhaqaaqyada iyo xarakaadka qofku samaynayo markuu hadlayo waxaana uu ka duwan yahay hanaankii iminka ka hor la isticmaali jiray oo ka kooban qalab dadka lagu xidho marka la doonayo in la ogaado in hadalkoodu been yahay iyo in kale laakiin barnaamijkan cusub uma baahna in qofka lagu xidho waxaanay khubaradu sheegeen in softwarekan ama barnaamijkan cusub uu soo bandhigayo astaamaha muujinaya in qofkaasi been sheegayo saynisyahanada jaamacadda michigan ayaa ogaaday in dadka beenaalayaasha ah ay aad u dhaqdhaqaajiyaan gacmahooga iyaga oo si toosa u eega wejiga qofka su-aasha weydiinaya si ay uu qanciyaan beenta ay sheegayaan taasi oo ah arrin aanay samaynin dadku marka ay daacadda yihiin ee wax xaqiiqo ah ay ka hadlayaan tijaabo lagu sameeyey barnaamijkan ayaa muujinaysa in barnaamijku uu been ku qabtay boqolkiiba shan iyo toddobaatan dadkii loo adeegsaday diraasad kale oo warbaahinta m b c ee dalkan maraykanku samaysay ayaa soo bandhigaysa in boqolkiiba toddobaatan dadka maraykankii ay aaminsan yihiin in baraha bulshadu ku xidhiidho sida facebooka iyo twitterka iyo wixii la mida ay aad u daciifiyeen xidhiidhka dadka asxaabta iyo ehelka ah ay leeyihiin boqolkiiba saddex iyo siddeetan dadkii ra'yi ururinta lagu sameeyey ayaa ka cawday in facebook twitter iyo instagram ay noloshoodii iyo xidhiidhkoodiiba saameeyeen laakiin boqolkiiba soddon ayaa iyagu ku doodaya in baraha bulshadu ay muhiim u yihiin isku xidhnaanshiyaha dadka waxa kale oo ay diraasadani soo bandhigtay in dhallinyaradu ay aad u adeegsadaan baraha bulshada halka qofku markuu saddex ama afar iyo soddon iyo ka badan dhaafo aanu xiiso badan u qabin baraha ay bulshadu ku kulmaan arrimaha xiisaha badan ee laga dheehanayo ra'yi ururintan ayaa sheegaysa in dadku ay si fudud xumaan isugu qaadi karaan haddii ay baraha bulshada ku xidhiidhaan iyada oo boqolkiiba lixdan dadka wax laga weydiiya arrintani ay sheegeen in liiska saaxiibadooda ay ka saareen asxaab badan iyaga oo xitaa mararka qaar gaadho heer ay isa saaraan blog taasi oo aan u suurto gelinaynin inay dib dambe si toosa u xidhiidhaan intaasina dhegaystayaal waxaa inugu idil xubintii sayniska iyo tiknolojiyadda ee barnaamijka dhallinyarada maanta
aad buu mahadsan yahay xuseen barre aadan waxaaba si cajiiba beentaas laysku qabanayo oo haddii welibana kombyutar uu ku sheego inkastoo ay adagtahay sida loo rumaysanayo waa tahay intaasi aan kaga gudubno xubintaasi sayniska iyo teknolojiyada haatanna waxa aad ku soo dhowaataan intiina ciyaaraha xiiseenaysa iyo inta ka warsugaysaba codkii jamaal axmed cusmaan iyo ciyaarihii inala socodsiiyo
aynu ku horeyna dhegaystayaal xubinta cayaaraha naadiga kubadda cagta arsenal ayaa la wareegtay kala horreynta horyaalka dalka ingiriiska kadib markii ay shalay kulan xiiso badan oo ay la yeelatay naadiga banamouth kaga adkaatay laba gool iyo waxba mast ozil ayaa labada gool ee naadiga arsenal dhalisay dhammaantooda ku lug lahaa midna isagaa dhaliyey midna waxa uu u baasay gabriel bolista oo goolkii ugu horreeyey naadiga kubadda cagta arsenal u dhaliyey markii ay banamouth la kulmeen sidoo kale dhegaystayaal haddii aan idin dulmarno kulamadii kale ee la ciyaaray kulankii xiisaha badnaa wuxuu ahaa naadiga kubadda cagta chelsea iyo naadiga manchester united oo si weyn loo wada sugayey tagerayaasha kooxda kubadda cagta manchester united iyo chelsea qaarkoodba waxa ay si kala goonigooniya u wateen sawirada hose murino oo naadiga kubadda cagta chelsea dhowaan laga xiriiriyey shaqadii iyadoo sidoo kale murinho lala xiriirinayay naadiga kubadda cagta manchester united kadib markii luis van hal uu ku guuldaraystay shantii kulan ugu dambeysay in naadigu uu guul gaarsiiyo van hal oo lafahantiisu hadlay waxa uu sheegay in uu markaa uusan qorsheynayn inuu ka tago naadiga ama uu iska xasilo ilaayo hadda kadib markii ay warbaahinta ingiriiska qaarkood ay daabaceen in laga yaabo inuu shaqada isaga tago oo uu iska xasilo isaga kulankaas xiisaha badnaa ee old travord ku dhex mara labada kooxood ee manchester united iyo chelsea ayaa kusoo dhammaaday goolola-aan eber iyo ebera taasi waxa ay ka dhigaysaa in manchester united kalinta lixaad fadhiso oo ay soddon dhibcood lahaato halka arsenal kaalinta koowaad ay ku jirto sagaal iyo soddon dhibcood iskale lester city oo maanta la kulmi doonto manchester city ayaa iskale soddon iyo siddeed dhibcood tottenham hasba oo ka adkaatay naadiga kubadda cagta watford ayaa kaalinta saddexaad fadhida oo shan iyo soddon dhibcood iskale manchester city ayaa dhibcintaas la eg iskale oo kaalinta afraad fadhida waxayna manchester city la ciyaari doontaa maanta naadiga leicester city haddii leicester city ay badiso waxay dib ula wareegi doontaa hogaanka horyaalka premier league dalka ingiriiska westham united ayaa laba gool iyo gool kaga adkaatay naadiga southampton newcastle united ayaa waxa ay guuldarka la kulantay naadiga west bromich albion oo ay marti u ahayd norwich city ayaa laba gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga astonvilla halka ciyaar kale oo xiiso badan ahayd everton iyo stark city oo daqiiqadii ugu dambeeyey naadiga kubadda cagta stark city goolkii guusha ay heshay kadib markii sagaashankii daqiiqa loogu talagalay ciyaarta ay labada kooxood iska dhaliyeen saddex iyo saddex gool laakiin waxaa stock city ay heshay daqiiqadihii ugu dambeeyey oo dheeraadka lagu daray gool kulaad kaas oo markaasina rigooradaasi uu gool uu bedelay marco arnotovich crystal palace iyo swanse city ayaa eber iyo eber ku kala baxay weeraryaenka naadiga kubadda cagta manchester united wayne runin waxa uu sheegay in uu taageerayo xidigihiisana looga baahan yahay inay taageeraan louis van hal oo hadda cadaadiska la kulmaya naadiga kubadda cagta manchester united waxaana uu sheegay in haddii ay u dhaqmaan inaysan taageero siinin tababaraha hadda naadiga kubadda cagta manchester united ay iyagu noqon doonaan kuwo aan xirfad lahayn oo si xirfadaysanna aysan ahayn in aan taageero la siinin tababare kasta oo naadiga hogaamiyo wayne rooney waxa uu sheegay in ciyaartoydu loo baahan yahay inay ay hardanka si wadaan oo ay naadiga kubadda cagta manchester united iyo macalinkuba wax kasta siiyaan peter jegna waxa uu jabiyey rikoor hore oo u dhigay golwadihii naadiga kubadda cagta chelsea ee david james oo rikoor boqol lixdan iyo sagaal kulan oon wax goola laga dhalinin uu isaguna peter jek sameeyey oo boqol iyo toddobaatan kulan ee ciyaaray peter jek dhegeystayaal xubintii ciyaaraha waa naga intaa
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan gebagabadii ayaynu joognaa mid ka mid a heesihii haddana dadka dhegahooda bal aan maqashin waa yurub geenyo iyo intaan u shubdhiigis lahaa miyaad dhansi dacaris lahayd
heestaasi waxay gebagabow tahay idaacadayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta dhegaystayaal tan iyo intayn idaacadda xigata ku kulmayno waa anoo ismaaciil xuseen farjar iyo saare cabdi axmed odile sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.